بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta xarunta madaxtooyada waxaa ka dhacay shiran caadi ahayn shirkaasi waxaa guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud jilaaye ujeedada shirkaasi la isugu yimid aan caadiga ahayn sida caadigaa waxay noqdeen shirka shirarka golaha wasiirada waxaa la qabtaa maalinta khamiista oo wixii jira iyo xaaladaha jira iyo horumarka dalka lagaga dooda shirkan aan caadiga ahayn ee maanta u salaasa ah la isugu yimid wuxuu ku saabsanaa arrin muhima oo loo baahan yahay in horududejinteeda amba horuqabashadeedu ay laga maarmaan u noqonayso fududaynta howlaha qaranka la sugaya gaar ahaan dhinaca doorashooyinka oo kale xeerkaasi maanta waxaa lagu ansixiyey xeerka diiwaangelinta muwaadinka iyo codbixiyaasha waa xeer muhiima waa xeer ay ku xidhan tahay doorashooyinka dalkan soo socda inay ku qabsoomaan dowladdu iyadoo taa ka diyaargaroobasa iyadoo wax kasta oo doorashadaas iyo saaxaddaasi hagaajinaysa ku dadaalasa oo diyaargaroobasa ayaa xeerkan shirka aan caadiga ahayn loo qabtay shirkaasi waxaa lagu ansixiyey si guud ahaanba xubnihii halkaasi fadhiyey golaha wasiiradu way wada ansixiyeen ka horna waxaa la dhegaystay guddigii golaha wasiirada ka tirsan waxay soo dubariday soo habeeyey wax ka beddelaya kaabis ku soo sameeyey guddigaasi iyo iyo dariiqaan guud ee qaranka kadibna xeerkaasi sidaasi kaga dhammaaday xukuumadda waa hawl hawshaa doorashada loogu diyaargaroobayo xukuumaddana waxay diyaar u tahay doorashadu wakhtigeega inuu dhaco xukuumaddana waxay diyaar u tahay wax kastoo xaggeega ku xidhan inay diyaarasho xukuumaddu mas-uuliyadda qaranka iyada haysa wax kastooo qarankeenna hagaajinaya mujtamaceenna wax u qabanaya caalamka waxaynu ka doonano inoo fududaynayana xukuumaddan iyada horboodka oo doonaysa inay wax badan ka qabato xeerkaas saasuu maanta ku ansaxay midda kale waxaad ogsoon tihiin maalmo dhoweyd dee shir bay qabteen labada xisbi macaarid iyo qolo meelna sharciyadda aan ka soo gelin nimanka hore u soo dhicdhici jiray oon sharciyadda meella kaga jirin baa shir sharayd qabtay iyaga laftoodu waxay ku heshiisiyiin kumay wada socone halkii laftoodu bay isku eedeeyeen oo cabdiraxmaan ay ku dureen laftiisa waxa weeye doorashadu sida horeba xukuumaddu caddaysay iminkana aan caddaynayno in wakhtigeega la qabtaa waa diyaar way ka diyaar garowday waxaan leenahay kollayba doorasho aad natiijadeeda ogtihiin waxba had ku soo degdegina waad ogtihiin natiijada ka soo baxaysa doorashada waxaa la yidhi nin xoog weyn iyo nin aad u caataa isku dhacay oo islaayey kadibna ninkii caatadii baa la kari waayey markuu arkay ninkii xoogga weynaa weliba nin reyshan oo dulqaad badan ahaa markii uu arkay in la kari laayay ayuu isagii laftiisii wuxuu ninkan lagaa kari laayahay maad ku dhaqaaqdi kadib markuu arkay inuu ku dhaqaaqay ninkii uu ninkii xoogga weynaa soo dhaqaaqay ayaa ninkii la kari la'aa ee caatadii wuxuu yidhi iska soo daaya ha igu quustee arrinta xisbiyadda mucaaradku waxa weeye kulmiye igu soo daaya ha igu quustee kulmiye waa kulmiye waad ogtihiin waaba kulmiyo iminkana wax qabtay oo waxqabad afartaas sannadood ummadda u soo bandhigay waxqabad sida caadigaa marka loo xisaabiyo qof kasta oo waxaa xisaabiyaa ama qiyaaskana wax la qabtay waxqabad sagaal iyo toban sannadoodoo xukuumaddan ku horreeyey ka badan ayaa afartan sannadood ay dhaliyeen kulmiye kulmiye kuwa dib u tooga maaha xukuumaddana tu dib u toogta maahayna waa tu hore u socota waxay og tahay doorashooyinku qiimahay noo leeyihiin waxay og tahay guusheeda kulmiye waa kulmiye doorashadiina way dhacsaa nimanka la kari laayo ow diyaar saaxaddiina way bannaan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu